الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين aayadda boqol iyo soddon iyo shanaad ayuu darsigu maanta ka bilaabanayaa min suurati albaqara hadalladoodii baa lagu dhex jiray nimankii ahlulkitaabka ahaa oo laga jawaabayey wa qaaluu waxay yidhaahdeen buu rabbi yihi subxaana wa tacaala kuunuu ahaada huudan yahuud ahaada aw amase nasaara ama nasaaro ahaada tahtaduu waad hanuunaysaane qul waxaad tidhahdaa nebiyow bal iskaba dhaafa inaan yahuudiya nasaaro noqonee millata ibraahiima natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima ibraahim diintiisii baan raacaynaa xaniifan xaal uu yahay mid toosan wamaa kaana mana uusan ahaanin ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiya ka mid muusan ahayn waxay yidhaahdeen ama yahuud noqda ama nasaaro noqda waad hanuunaysaan macnaha labada qolon baa saxsan yahuudina waxay tidhi yahuud ha la noqdo haddii hanuun la rabo nasaarana waxay tidhi haddii hanuun la rabo nasaaro ha la noqdo oo moxamed iyo ummadiisow moxamed iyo raggu watow na soo raaca rabbigu subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi nebiga u jawaaba waxaad ku dhahdaa yahuud iyo nasaaro horta ma rabno inaan raacno meel iska dhiga laakiin waxaanu raacaynaa nebi ibraahim diintiisii baan raacaynaa diintii nebi ibraahim ayaan raacaynaa isaga oo toosnaa nebi ibraahim calayhi salaam xaniifka waxaa la yidhahdaa waa midka u leexanaya diinta saxda ah diimaha khaldanna ka leexanaya la yidhahda adiga midka toosan oo diimaha khaldan oo dhan ka leexday diinta saxsanna ee tawxiidka ku salaysanna u leexday ayuu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam kuwa ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu daree wadaajiyana ma uusan ahayn maalinna ka midna noqonin mushrikiinta marka waxaa soo gelaya waa yahuud ilaan shirki bay la yimaadeen nasaaradaa soo gelaysa oo iyaguna shirki la yimid marka ibraahim maalinna idinka mid ma noqonin wey macna maba ahaynba shirki iyo ibraahim isma aqoonin wa qaaluu waxay yidhahdeen kuunuu ahaada huudan yahuud ahaada hadalkaa yahuuddaa tidhi aw amase nasaara ama nasaaro ahaada hadalkaana nasaaradaa tidhi tahtaduu waad hanuunaysaane qul waxaad tidhaahdaa bal iskaba dhaafa inaanu yahuudi ama nasaaro noqonee millata ibraahiima natabicu waxaan raacaynaa millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisii baan raacaynaa waatan soo marnay diinta nebi ibraahim waxay ahayd in tawxiidka la xaqiijiyo oo ilaahay keligii lagu xidhmo oo alliya addoommadiisa waxba la wadaajinin rabbi keligii subxaana wa tacaala addoommada inay yani waxawey u jeesadaan bal millata ibraahima natabicu waan raacaynaa millata ibraahiima ibraahim diintiisi waan raacaynaa xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid toosanoo diimihii khaldanaa oo dhan ka leexday ta saxdaana u leexday wamaa kaana mana uusan ahayn ibraahim min almushrikiina kuwa ilaahay wax la wadaajiyana ka mid muusan ahayn kuwa alliya addoommadiisa wax isugu dara maalinna ka mid ma noqonin nebi ibraahim calayhi salaam quluu aamana billahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahiima quluu waxaad tidhahdaan haddaad tihiin ummatu muxamedkii aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay dhah wamaa kiina waan rumaynay unzila la dejiyey ilaynaa annagana lagu soo dejiye oo qur-aanka wamaa kiina waan rumaynay unzila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisa loo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil lagu soo dejiyey wa isxaaqa isxaaq kii lagu soo dejiyey wa yacquuba iyo yacquub wixii lagu soo dejiyey wal asbaati qolooyinkii nebi yacquub ka beermay asbaat waa kuwa qabiilooyinkii nebi yacquub ka beermay wixii lagu soo dejiyeyna waan rumaynay wamaa kiina waan rumaynay uutiya la siiyey muusa muuse iyo wa ciisa ciise labadaa nebi kutubtii lagu soo dejinayna waan rumaynay wamaa kiina waan rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyada la siiya min rabbihim xagga rabbigood laga siiye laa nufariqu ma kala geynayno oo ma kala bixinayno bayna axadin axad dhexdii yacni jamaaco dhexdood kala bixin mayno oo minhum rususha ka mid walxaal wa naxnu anaguna lahu isaga ayaanu muslimuuna kuwa u hoggaansannahay ilaahay baanu u hoggaansannahay macnaheedu soo yahuud noqdo qolo meesha lama taagna qolo kalena meesha waxay la taagan yihiin nasaaro noqdo middaa midna sax meehe mabda'a saxii waaka waxaad tidhaahdaan anagu horta waxaan rumaysannahay ilaahay ta labaad waxaan rumaysannahay kitaabkiina lagu soo dejiyey maa unzila ilayna waa kitaabka qur-aanka ah oo waxaanu u rumaysannahay iimaan mufasal ah rumayn yacni kala dhigdhigan oo akhbaartiisana waanu rumayn axkaamtiisana waanu ku dhaqmi wuxuu reebayna waa ka tegaynaa wixii uuna farayna waan la imaanaynaa iimaankiis horaan usoo marno waa iimaan mufasal ah wey waxaa kaloon rumaynaynaa nebiyada ilaahay kutubtii lagu soo dejiyeyna waan rumaynaynaa nebi ibraahim kitaabkii lagu soo dejiyey waanu rumaysannahay nebi ismaaciil kitaabkii lagu soo dejiyey waan rumaysannahay isxaaq kii lagu soo dejiyaan rumaysannahay yacquub kii lagu soo dejiyaan rumaysannahay asbaat ayagana wixii lagu soo dejiyaan rumaysannahay asbaata waxa weeyaan nebiyullaahi yacquub labiyo toban wiil buu dhalay labiyo tobankaa wiil baa mid walba qabiil noqday dadkii ka tarmay ayaa qabiil noqday labi-iyo tobankaa qabiil bay marka ahaayeen reer bani israa'iil waa kaan soo marnay yacni waid istasqaa muusa liqowmi waa kaan soo marnay markii dhagaxii biyaha looga dilaaciyey labiiyo toban ilood soo kama soo bixin labiiyo tobankan qabiil bay ku salaysanta marka asbaatu marka waa qabaa-ishii ka farcamay ama ka tarmay nebi yacquub qabaa-ishoo dhanna lagama wadee nebiyadii laga soo dhex saaray qabaa-ishaasaa laga wadaa ilaa nebiye fara badan baa kasoo dhex baxay oo macnaha waxa weeya nebi muuse ka mid yahayo sulaymaan ka mid ahaayo yacni daawuud ka mid ahaayo yaxye ka mid aha zakariye ka mid aha ambiya bani israa'iil qabaa-isha macnaha asbaadaasay ka soo baxeen macnaha ayib waxaa kaloon rumaynay muuse iyo ciise kutubtii lagu soo dejiyeyna waan rumaynay nebi muuse calayhi salaam waxaa lagu soo dejiyey kitaabkii tawreed ahaa ciisena waxaa lagu soo dejiyey kitaabkii injiil ahaa labadooda si gooniya waxaa loogu magacaabay labada kitaab ee lagu soo dejiyey baa laba kitaaboo muhim ahaa ayib wamaa uutiya nabiyuuna inta hadda naloo magacaabo mooye nebiyadii kalena wixii lagu soo dejiyey waan rumaynay ilan intan keliya nebiyadu maahe waxaa ka mid ahaa nebi nuux calayhi salaam ruud baa ka mid ahaa saalix baa ka mid ahaa shucayb baa ka mid ahaa lama sheegin soo ma waxay gelayaan wamaa uutiya nabiyuuna min rabbi nebiyadii oo dhan inta aan meeshan lagu sheegin iyo inta lagu sheegayba nebiyadoo dhan wixii lagu soo dejiyay annagu waan rumaysannahay nebiyadana ilaahay uu soo dirsadayna kala geyn mayno rumayn ku kala geyn mayno qaarna beenin mayno qaarna rumayn mayne waanu wada rumayn iimaankaanu ku kulminaynaa oonu ku midaynaynaa ee ma kala bixinayno sidaas dhaha baa la leeyahy annaguna allahaas aan rumaysannahay ee kutubtaas soo dejiye rusushaa soo dirsaday baanu u hoggaansannahay sidaa wey marka mabda'a saxda in ilaahay kutubtiisoo dhanna la rumeeyo rusushiisoo dhanna la rumeeyo kadibna rabbi keligii lagu xidhmo subxaana wa tacaala oo addoommadiisa aan wax laga raadsanin taas wey mabda'a saxda ah ee macnaha waxa wey ilaahay uu soo diray rususha la soo diray saa taha marka quuluu waxaad tidhaahdaan idinkoo mabda'a saxdaa qeexaya aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay iyo wamaa kii baanu rumaynay unsila la soo dejiyey la dejiyey ilaynaa annagana lagu soo dejiyey waa qur-aanka rabbi noo soo dejiyey ee innagana noogu talagalay wamaa kiina waan rumaynay unsila la dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim lagu soo dejiyey kutubta kale iimaanka aan rumaynta aan rumaynayno waa rumayn duuduuban oo inuu kitaabkaasi ilaahay soo dejiyo xaq ahaa nebi hebelna lagu soo dejiyey intaan baynu rumaynaynaa laakiin raacitaan inaynu raacno taasi waxay khaas ku tahay kitaabkeenna qur-aanka saas way macana amaa iyaga jiritaankooda iyo inay xaq ahaayeen inaad rumaysaa lagaa doonay wamaa kiina waan rumaynay unsila la soo dejiyey ilaa ibraahiima ibraahim kii lagu soo dejiyey wa ismaaciila ismaaciil wa isxaaqa iyo isxaaq wa yacquuba iyo nebi yacquub walasbaata walasbaati iyo qabiilooyinkii ka tarmay qabiilooyinkii yacquub ka tarmay nebiyadii laga soo saaray iyagana wixii lagu soo dejiyeyna waan rumaynay wamaa kiina waan rumaynay uutiya la siiyey muusa muuse iyo wa ciisa ciise muuse waxaa la siiyey towreed ciisana waxaa la siiyey injiil wamaa kiina waan rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyada la siiyey min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey waxaa la yidhahdaa tacmiimun bacda takhsiis baa la dhaca markii nebiyadii qaar ka mida lasoo magacaabay baa haddana waxaa la sheegay hadal ay kulligood soo wada gudagelayaan wamaa kiina waan rumaynay uutiya la siiyey annabiyuuna nebiyadoo dhan wixii la siiyey min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey oo kutubtii lagu soo dejiye laa nufariqu ma kala geynayno oo ma kala qaadayno ma kala bixinayno bayna axadin ruux dhexdii oo minhum nebiyada ka mid bayna jamaca koox nebiyada ka mida inaanu kala qaadno oonu iimaanka ku kala qaadnoon qaarna beeninna qaarna rumayno maya laa nufariqu ma kala geynayno ma kala qaadayno bayna axadin oo minhum rususha nebiyada ka mid ee waanu wada rumayn wanaxnu anaguna lahu alle ayaanu muslimuuna hogaansanayaal u nahay ma aha nebiyadaanu rumaysannahay markaan leenahay inaan caabudayna maaha inaanu ayaga hogaanka u dhiibanaynana maaha cidda hogaanka loo dhiibanayo oo la caabudayo waa allah rusushuna waxay leedahay in la adeeco oo jidka ilaahay ka keena lagu adeeco kutubtuna waxay leedahay in la raaco saas way macana amaa hogaansanaanta iyo caabudidda iyo ku-xidhnaanshaha ki alla keligii baa iskale subxana wa tacala ayb fain aamanuu bimili maa aamantum bihi iimaan waa kaa marka iimaanka saxdee jannada lagu galo waa kaa fain aamanuu hadday rumeeyaan kuwan ahlukitaabkaa ee yahuud noqda ama nasaaro noqda meesha la taaganee idinleh fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa shay oo kale aamantum aada rumayseen bihi isaga yacni kaad rumayseen oo kale hadday rumeeyaan oo iimaankaad la timaadeen oo kale la yimaadaan faqad ihtadow way hanuuneen wain tawallow hadday jeesadaanna fa inamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaafun bay ku dhex sugan yihiin a fii shiqaaqin la dhinactan bay ku sugan yihiinoo sharcigii iyo jidkii la reebay dhinac ka mareen fasayakfiika waxaa kugu fila nebigow oo ku kaafinaya hum iyaga waxaa kaa kaafinaya allahu ilaahay baa kaa kaafinaya ilaahay baa kaaga filan oo kaaga hiilinaya wahuwa allana alsamiicu waa midka maqalka badan weeye alcaliimi oo cilmiga badan wey rabbi subxana wa tacala ayib iimaankii la soo sheegay ee la yidhi mu'miniintow saa u rumeeya kaasoo kale hadday la yimaadaan way hanuunsan yihin hadday kaas mid aan ahayn la yimaadaanna waa niman uun doonaya xaqa inay dhinaciisa mooye dhinac kala jeexdaan shiqaaqa waxaa la yidhaahdaa markaad yani waxa weye la dhinactantood garab ordo dhankii uu maray mooya dhinac kale intaad jeexato aad iskaga socotaa la yidhaha marka khilaaf baa laga wadaa iimaanka aynu inagu rumayne rumeeya layna yidhi muxuu waa rusushii iyo kutubtao dhan rumeeya soo ma kaasoo kale hadday la yimaadaan unbay hanuunsan yihin kaa haddii laga waayana hanuun isma hayaane waa niman khilaaf ujeed ah saasaa la leeyahy marka ma rumeeyaan kutubtii ilahi iyo rusushii ma wada rumeeyaan maya nebi ciise waa diideen yahuud soo ma nebi maxamedna waa diideen salawatu rabbi wasalaamu caleyh nasaaro soo maaha iyaguna nebi maxamed bay diideen mar hadday sidaas tahay hanuun iyo iyagu isma hayaan wey maana ilaan hanuunkaasuu ahaa in kutubta ilahi iyo rasusha la wada rumeeyay ahayd macna sidaas faqad ihtadow hadday jeesadaan soo maaha oy arrinka iimaankaas israacsan ee rususha iyo kutubtao dhan la wada rumaynaya haddii laga waayo waa niman uun khilaaf ujeedaho jidkii saxdaha waa garamarsan yihiin ilaahay baana kugu filan oo nebiyow kaa kaafinaya fasayakfiikahum ullah sharkooda iyo dhibaatadooda iyo khiyaanaday dabarayaanna ilaahay baa kaaga filan allana waa midka maqalka badan ee cilmiga badan waa rabbi subxana wa tacala sidaas weeyaan fain aamanuu bimili maa aamantum dadka lala hadlayaay ee lagu leeyahay iimaankiinoo kale waa saxaabadii nebiga sal lay sl sooma halkaa waxaa laga qaadanayaa waa masaa-isha loo daliishado salafkii khaasatan saxaabada manhajkoodii iyo caqaa'idii siday wax u rumaysnaayeen ninkaan u rumaynin inuu khaldan yahay fa inamaa hum fii shiqaaq wey ahlul ahwaaga iyo dadka ahlulbidaca ee saxaabada jidkoodii ka baxay iimaankoodii iyo sidii ay wax u rumeeyeenna aan u rumaynin waa ka baxsan yahay jidkii saxda saas wey macnaa marka manhajkoodu inuu xujo yahay salafka khaasatan saxaabada ayaa aayadda loo daliishadaa oo culimada qaar ka mid u daliishadaa fa in aamanuu hadday rumeeyaan ahlulkitaabkii bimili maa shay oo kale shay wax la mid ah aamantum aada rumayseen bihi isaga iimaankaad la timaadeen mid la mida hadday la yimaadaan faqad ihtadow way hanuuneen ha tahtaduu iyagu soomayna dheh yahuud noqda ama nasaaro noqda waad hanuunaysaane halkaa maaha hanuunkaa layihi hanuunku waa iimaan sidanoo wax loo rumeeyo wey faqad ihtadow way hanuuneen hadday saa yeelaan wain tawallow hadday jeedsadaanna fa inamaa hum iyagu fii shiqaaqin la dhinactan bay ku sugan yihiin xaqii ay la dhinactamayaanoo ay dhinaciisi mooya dhinac kala jeexanayaan ama khilaaf bay ku sugan yihin iska dheh fasayakfiika waxaa kugu filan nebiyow hum ayaga waxaa kaaga filan allahu allah kaaga filan ilaahay baa kaaga hiilinoo kaaga filan wa huwa isaguna alsamiicu midka maqalka badan weeye alcaliimu oo cilmiga badan oo rabbi subxana wa tacaala yacni hadal la yidhina ilaahay ka qarsoomi maayo xaaladina kama qarsoona ilaahay subxaana wa tacaala waa la socdaa sidaas daraaddeed rabbi ku daaway macna sibqat allah waman axsanu min allahi sibqatan wanaxnu lahu caabiduun sibqat allah ilzamuu ama ittabicuu laazima sibqat allahi ilaahay diintiisa laazima rinjiyeynta ilaahay ama midabaynta ilaahay laazima waman axsanu yaa ka fiican min allahi xagga ilaahay yaa ka wanaagsan sibqatan rinjiyeyn ama yacni midabayn wa naxnu annaguna lahu alla keligii baanu caabiduuna kuwa caabudayana sibqada waxaa la yidhahdaa yacni waa shayga markii la rinjiyeeyo oo midab la mariyo ayaa la yidhahdaa sibqa la yidhahdaa qaab marinta rinjiga loo mariya ayaa sibqada la yidhahda saas way macanaha sibqada taasaa la dhahaa sabbaaha waxaa la yidhahdaa waa ninka yani yani wax rinjiyeeyo yani midabada yani mariya guryaha ama derbiyada sabaaq baa la yidhahda saas way macanaha marka sibqat allah waxaa laga wadaa sida mufasiriinta salafku ay ku fasirayaan bimacnaa diinta ilahay baa laga wadaa maxaa yeelay diintii baa waxaa laga dhigayaa iimaankii iyo mabaadidii diintu sida ay qalbiga u gashay sidii iyadoo lagu rinjiyeeyo oo macnaha lagu midabeeyey oo kaleeto saas macnaha marka waa midabayn ilaah iyo rinjiyeyn uu qalbiga ku rinjiyeeyey middaa iyada ah wax ka wanaagsan ma jirtee taa ilaahay qaata way macna a diinta yahuudiyada ka taga nasraaniyadana ka taga mid kaleetana iska dhaafa midda saxdee inaad raacdaan ood laasimtaan la doonayo sibqat allahi wey waa ilaahay subxaana wa tacaala midabayntiisa ama rinjiyeyntiisa oo laga wado diintiisa laga wado taa laazima wey macna sibqat allahi laazima ilaahay diintiisa laazima iyo iyo khayrka iyo mabda iyo iimaanka uu qalbigiina ku rinjiyeeyey midkaa isagaa laazima waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi xagga ilahi sibqatan xagga rinjiyeynta yani midabayn la midabeeyo yaa ilaahay kaga fiican ka ilaahay yaa ka fiican ma jiro mabda iyo caqiide iyo diinta ilahay ka fiican ma jirto wanaxnu anaguna lahu alla keligii baanu caabiduuna kuwa caabudayana saadhahoo ilaahay keligii baanu caabudi cusayrna ma caabudno ciisena ma caabudno dhagaxyaanna ma caabudno yacni mayd qabri ku jirana ma caabudno awliyana ma caabudno jinna ma caabudno yaad caabudaan wanaxnu lahu caabiduuna keligii baanu caabudna alla keligii baan ku xidhnay subxana wa tacala saas dhahdo qul atuxaajuunana fi llahi wahuwa rabbuna warabukum walanaa acmaalukum walanaa acmaaluna walakum acmaalukum wanaxnu lahu mukhlisuun qul waxaad tidhahdaa nabigu atuxaajuunana war miyaad nala doodaysaan fi llaahi ilaahay miyaad nagula doodaysaan ilaahay diintiisa iyo tawxiidkiisa iyo in loo hogaansamo ma taasaad ka doodaysaan walxaal huwa alle rabbunaa rabbigana uu yahay iyo wa rabbukum rabbigiin isagoo inoo wada taliyo ina leh idinkiiyo annagaba na wada maamula miyaad haddana nala doodaysaan walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkanaga walakum idinkana waxaa idiin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiinna wa naxnu annagu lahu isaga ayaanu mukhlisuuna kuwa cibaadada u khaalis yeelayanahay war nimayow rabbigan aan idinku kari la'nahay horta wuu inaga dhexeeyaa idinkana isagaa idin abuurtay oo idin leh oo idin irsaaqa annagana isagaana leh oo gacanta lagu hayoona maamula kaasaan idinku kari la'nahay keligii ku xidhma diintiisana qaato ma taasaad marka nagula doodaysaan waxaad ka doodaysaan ead ka murmaysaan soo ma aha ilaahay keligii ha la caabudo diinta ha loo gooni yeelo isaga keligii ha loo hogaansamo ma taasaad ka doodaysaan oo alle miyaanu waayahee soo nooma dhexeeyo oo inagama dhexeeyo alle inooma wada oo rabbi inooma wada waxay ahayd marka inaynu isku si ugu dagaalanno oo isku si aan diintiisa aynu dadka ugu wada yeelno oon keligii in lagu xidhno aan ka wada shaqayno annagii baad nagula dagaalamaysaan annagii baad nagula daga nagula doodaysaan camalka naga annagaa iskale xil idinkama saarna laydiinna qabsan maayo wuxuu faa'iido leeyahay annagaa iskale wixii dhibee ka yimaadana annagu nagu imaan camalkiinana idinka unbuu khaas idinku yahayo wixii ka yimaada idinkaa iskale saas way macana annagu mabda anagu waxa weeye inaan ilaahay u khaalis yeelno oon u barax tirno cibaadada cid aan ilaahay wax ugu darayna ma jiro qasadkanaga iyo niyadanaduna meel kale uma jeedeen rabbi keligii baanu wax ka rabnaa cibaadadannadana ilaahay keligii baan ula jeednaaye dana kaleeto kuma wadanno addoon kaleetoonu wax ka raadsanayno wax u doonanaynana maba jiree rabbi keligii baanu u barax tireenaa way cibaadada annagu saasaanu nahayo jidkaasaanu haynaaye warnimiyo maxaad noola doodaysaan oo noola murmaysaan qul waxaad tidhahdaa atuxaajuunana ma nala doodaysaan ahlulkitaabow fillahi ilahay dhexdii miyaad nagula doodaysaan yani fii diin illahi wey ma diinta ilahay baad nagula doodaysaan walxaal huwa alle rabbunaa uu yahay rabbiganna wa rabbukum iyo rabbigiin soo inagama dhexeeyo idinkana rabbi idin maaha annagana rabbi noomaa maxaad marka uga doodaysaan alla keligii hala caabudo allaha gacanta idinku haya keligii hala caabudo maxaad uga murmaysaan walanaa waxaa noo sugnaaday acmaalunaa camalyaalkanaga walakum waxaa idinkana idiin sugnaaday acmaalukum camalyaalkiina faqul lii camalii walakum camalukum way waxaad tidhaahdaa anna camalkayga leeya idinkuna camalkiinaaad leedihiin antum barii'uuna mima acmalu wa ana barii'un mima tacmaluun aniguna beri baan ka ahay waxaad samaynaysaan idinkuna waxaan samaynaya beri baad ka tihin sidaas way macana baraa-uun wanaxnu anaguna lahu all keligii ayaanu mukhlisuuna kuwo camalka u gooni yeelaya o u saafi yeelayana am taquuluuna am amase taquuluuna ma waxaad leedihiin ahlulkitaabow ina ibraahiima ibraahim iyo wa ismaaciila ismaaciil iyo wa isxaaqa isxaaq iyo wa yacquuba yacquub waalasbaati iyo yacni laamihii iyo qabaa-ishii ka tarmay nebi yacquub kaanuu waxay ahaayeen huudan huudbay yahuud bay ahaayeen miyaad leedihiin aw amase nasaara nasaaray ahaayeen miyaad leedihiin qul waxaad tidhaahdaa a antum idinka miyaa aclamu ogaansho badan am amase allahu mise allah ogaansho badan ma idinkaa cilmi badan mise allah cilmi badan wey ayib waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid katama qarisay shahaadatan markhaati fur oo cindahu agtiisa ahaaday minallahi xagga ilahayna ka ahaato wamallaahu allana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan alla ma mooga tii ahayd nebiyada ilaahay oo dhan inay dhahaan yahuud bay ahaayeen ama nasaaray ahaayeen tii baa lagala doodaya war ma waxaad leedihiin ibraahim iyo ismaaciil iyo isxaaq iyo yacquub iyo asbaatii ka dambaysay yahuud bay ahaayeen baad leedihiin yahuuday nasaarayna ma waxaad leedihiin nasaaray ahaayeen haawey ilan saasay ku doodayaane ayib ma idinkaa marka u aqoon badan mise ilaahay baa u aqoon badan jawaabtu waxa weyaan ilahay baa nooga aqoon badan sooma hadduu ilaahay idinka aqoon badan yahay rabbi wuxuu noo sheegay maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan sooma ilaahay wuxuu yihi ibraahim yahuudina ma ahayn nasraanina ma ahayn idinkuna waxaad la taagantihiin nasaaray ahaayeen qolo yahuudna yahuud bay ahaayeen bay la taagan yihin war maidinkaa u aqoon badan mise ilahay baa u aqoon badan saasaa la leeyahy macana meeshan marka waxa weeye markhaati cad oo iska muuqda ayaad qarinaysaan waxa markhaatigay qarinayaani waxa weeye nebi ibraahim iyo nebiyada ka dambeeyee la sheegay inaynan shaqo ku lahayn yahuudiyada iyo nasraaniyada way ogyihiin waa markhaati cad oy ogyihiin wy haddana way qarinayaan waxaa kaloo markhaati ay ka yihiin diinta saxda ibraahim iyo nebiyadu la yimaadeen inay tahay diintu nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh diinta islaamka inay ahaydna way ogyihiin taana markhaati bay ka yihiin laakiin way qarinayaan waman adlamu minman katama shahaadatan cindahu min allah markhaati fur cad oo ilaahay xaggiisa ka ahaaday agtiisana yaalla ruuxii qariya yaa ka dulmi badan marka idinkoo markhaati furki iyo caddayntii haya haddana haddaad qarinaysaan soo daalimiin ma tihin ninna idinkama dulmi badno wey macna allana waxa aad samaynaysaan ma mooga khaladka iyo xisdabamarinta aad samaynaysaan alla waa la socda subxaana wa tacala abaalkeedana waa laydin marin doonaa wey am amase taquuluuna ma waxaad leedihiin ina ibraahiima ibraahiim wa ismaaciila iyo ismaaciil wa isxaaqa iyo nebi isxaaq wa yacquuba iyo yacquub waalasbaata iyo kuwii yacquub ka tarmayey kaanuu waxay ahaayeen huudan yahuud bay ahaayeen miyaad leedihi aw amase nasaara mise nasaaray ahaayeen waa niman iska libjecelo doonahaya uun abtir ay ku faanfaanaan uun inay samaystaan qul waxaad tidhahdaa a antum a antum idinka miyaa aclamu ogaansho badan oo u aqoon badan am amase allahu mise allah u ogaansho badan ma idinkaa u agoo- ogaansho badan mise allah jawaabtu ilahay baa u ogaansho badan wey haddee ilaahay marka saad sheegteen si ka gedisan buu sheegaye haddee joojiya warkaasi wey macana waman adlamu yaa ka gardarro badan minman cid yaa ka gardarro badan katama qariyey shahaadatan markhaati fur caddayn oo cindahu agtiisa ahaatay min allahi xagga ilahayna ka ahaatay caddayntaasi maxay tahay inuusan nebi ibraahim iyo nebiyadu aynan yuhuudna ahayn nasaarana ahayn way hayaan diintay la yimaadeen inay islaamnimo ahaydna way hayaan markhaati furkay qarinayaan waa ka ee agtoodaha macnaha shahaadatan markhaati fur oo cindahu agtiisa ahaaday ruuxa qariyay yaa ka dulmi badan oo min allah xagga ilahay ka ahaatay wama allahu allana ma ahanin bihaafilin mid moog camaa shayga xaggiisa tacmaluuna aada samaynaysaan alla ma mooga ee waa laydinla socdaa wey macnaha abaalkeedana waqti baa loogu talagalay oo laydin marin doonaa tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat tilka midiinaas middaadaasi ummatun ummad wey ummaddaasoo qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum waxaad shaqaysateen walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa shaygii kaanuu ay hayeen yacmaluuna kuwa sameey inaad tidhaahdaan ibraahim baan yani jidkiisii haynaa iyo ibraahim iyo ismaaciil iyo nebiyadii baa yahuud ahaa iyo yani nasaarana tidhahda nasaaray ahaayeen wax idiin dhaama ma laydin sheega waxaasi wax idiin dhaama waaka waxaa idiin dhaama ambiyada iyo rusushaasi uma tagtay wey waxay shaqaysteen way la tageen abaalkeedana iyagaa iska leh idinkuna waxaad shaqaysataan unbaad abaalkiisa leedihiin wixii iyagu ay sameeyeenna waxba laydinka weydiin maayo marka idinku intaad isku tashataan ood waxaad shaqadiinna ku tala gashaan ishagaajiya laakiin salafkanagii baa fiicnaa iyo dadkii aan ku dayanano jidkooda hayno dee hadday fiicnaayeen maxaa idinka galay fiicnidooda idinka maxay idiin tari haddaad hallowdeen haddaad kharibanteen kuwii naga horreeyey baa fiicnaa waxba idiin qaban mayso marka waad khaldantihiin oo gaalnimaad ku jirtaan oo waxaad ku jirtaan jid khaldan baad haysaane war isasaxa ibraahiim iyo isxaaq iyo yacquub iyo haddaad jidkooda garab martaan abtirsigaad u abtirsan ku abtirsanaysaa waxba idiin tari mayso sidaas way macana tilka middaasi ummatun ummad weeye ummadaasoo qad khala tagtay lahaa waxaa u sugnaaday ummadaasi maa kasabad waxay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum waxaad shaqaysataan khayr iyo sharmihii dooni ha noqday walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa shay xaggii kaanuu ahayn yacmaluna kuwa sameey nin kastoo ama nasab ku faana ama koox uu ka tirsan yahay ku faana ama macnaha waxa weeye yani midab ku faana ayaa yani aayaddu u taallaayo waxa kuu dhaama faankaasi waxa weeye adiga camalkaaga wey adiga iyo camalkaaga taa unbaa berrito yani wax ku oo lehe shaqayso lakin faanfaanka kale waxba kuu qaban maayo sidaas way macana ayb sayaqulu الsufahaءu min الnasi ma wallahm can qiblatihim alatii kanuu calayha qul lilahi اlmashriq wاlmaqrb yahdi man yashaءu ila siraati mustaqiim waayahay arrintii dib waxaa lagu soo noqday mar wax yar laynooga taabtayoo qiblada bedelideedii ah sida saxiix albukhaari iyo keyrka ku soo arooray min xadiidi albara ibni caazib nabiga sal lla alay wasalam intii uu maka joogay waa kaan darsigeenna hore kusoo sheegnayoo kacbadana wuu u jeesan jiray baytulmaqdisna wuu u jeesan jiray markuu ka tegay oo madiine nebigu tegay sal lla alay wasalam waa u suuroobi weyday labadiiba inuu kulmiyo wuxuu u jeesaday baytulmaqdis lix iyo toban bilood mise toddobiyo toban bilood buu nebigu u sii jeeday baytulmaqdis oo salaada halkaa loo lala qaabilayy salaadda xagga loola jeesanayay markaasaa nebiga sal alay wasalam aayado qur-aanaa soo degayo kuwan hadda darsigeenna maanta ah oo laleeyahay ka jeedso baytulmaqdis oo waxaad usii jeedsataa yacni qibladii nebi ibraahim aabbaha ibraahim qibladiisii oo kacbada ah u jeestaa nebiga la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa la bedelay markii hore wuxuu ahaa mas'aladii xukunku baytulmaqdis u jeedsada waa la bedelayoo waxaa la yidhi taas ka laabta oo waxaad u jeesataan bay yani kacbada iyo maka u jeesadaa la yidhi arrinkiibaa marka waxoogaa buuq dhaliyey yahuuddii way ka buuqeen oo markii hore qibladoodaa loola jeesaday oo baytulmaqdis markuu nebigu u jeesaday waxoogaa way ku yar way ku yara qanceenoo way ku farxeen markii uu nebigu ka sii jeesaday oo kacbada loo jeediyeyna way ka xumaadeen nimankii ree makana ee carabta ahaana ayaguna waxay ka xumaadeen inuu baytulmaqdis usii jeedsado oo waxay yidhahdeen war aabbihii ibraahim iyo ismaaciil iyo qibladoodii muxuu uga jeedsaday hadduu quman yahay marka arrintaasaa laga jawaabiyo xugumkan la bedelay iyo maxaa loo bedelay iyo buuqii ka kacay iyo yahuudi warkay ka keentay iyo mushrikiintii carbeed warkay ka keeneen waxaasoo dhan baa ilfaa loo qaaday la radinaya macana sayaquulu waxay odhan doonaan bu rabbi yihi subxana wa tacaala sayaquulu waxay dhihi doonaan assufahaau wax magaradkii sufahadu waa kuwa caqliga fudud saan horeyba usoo marnay kuwa caqliga fudud waxay odhan doonaan oo yahuud iyo nasaari iyo gaalo ah yani iyo munaafiqiinba oo min annaasi dadka ka midii waxay odhan doonaan maa wallaahum maxaa ka jeediyey maxamed iyo raggiisa maa wallaahum maxaa jeediyey can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey oo qibladee wey baytlmaqdis baytlmaqdis maxaa ka jeediyey wayba qumanaayeene maxaa ku dhacay nimanka allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa dusheeda qibladay ku dul sugnaayeenoo baytulmaqdis inay u jeesadaana maxaa ka duwan oy u jeesadeen qul waxaad tidhaahdaa waata jawaabteeda lilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay almashriqu meeshay qoraxdu ka soo baxdo waalmaqribu iyo meeshay u dhacdaba ilahay baa iska leh yahdii alla wuu hanuunin man yashaau cidduu doono ilaa siraatin jid xaggii buu ku hanuuninaya mustaqiimin oo toosa waxaa la yidhi qiblada markii lagu wareejiyo waxay odhan doonaan kuwa wax magaradkeen caqliga lahayn ee caqligoodu fudud yahay yahuud iyiyo munaafiqiin iyo gaalo kalaba leh waxay dhihi doonaan war maxaa jeediyey oo qibladoodii ka jeediyey ay ku dul sugnaayeen baytulmaqdis waa kuwa u jeedsadae maxaa nimanka ku dhacay oo haddanay qiblada uga noqdeen saasay odhan doonaan jawaabteedu waxa weeye lilaahi almashriqu waalmaqrib qorax ka soo bax bari iyo galbeedba ilahay baa iska leh jihooyinkao dhan ilaahay baa iska leh sooma rabbiga jihooyinka iska leh baa nebiyow kuu talinaya isagaa ku maamulahayo kolba dhankuu kuu jeediyo aad u jeedsan shalayna isagaa ku yidhi baytulmaqdis u jeedso qible ilaahay bay ahayd maantana isagaa kaasoo jeediyo ku yidhi u jeedso maka iyo baytu jeedso kacbada u jeedso maalin kale hadduu rabana ilaahay oo uu qorsh u qorshaysan tahayna meel kale uu kuu jeedin sooma jihooyinka ilaah baa iska wada leh adiguna addoonkiisii baa tahay oo wuu ku maamulayaa amarkiisa inaad qaadato marka qul lilaahi almashriqu waalmaqribu waa jawaabo soo ilaahay jihooyinka ma wada laha haawey addoonkiisi meeshuu u jeediyaba maxaa maxaa ku jira ma wax hadal uu ku geli karaa wax hadal laga keena maa saas way macna allana wuu hanuuninay cidduu doono jidka toosan buu ku hanuuninaya waxay ishaaraysaa oo tilmaamaysaa jeedinta nebiga kacbada loo soo jeediyey inay tahay jidkii toosnaa qayb ka mida wey leanna waa waa qibladii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam nebi ismaaciil qibladiisii wey ambiyo fara badan baa qibladoodii ahidoo u jeedsan jiray marka jidkii toosnaa wey saas way macna ninkuu doonuna ilahay ku hanuuni subxana wa tacala sayaquulu waxay odhan doonaan oo dhihi doonaan assufahaau kuwa caqliga fudud oo min annaasi dadka ka midi wax magaradka dadkii waxay odhanayaan maa wallaahum maxaa jeediyey can qiblatihim qibladoodii maxaa ka jeediyey allatii qibladaasoo kaanuu ay hayaan calayha dusheeda waa baytulmaqdis markii loo sii jeesanay yani baytulmaqdis bay ka wadaan qibladay ku sugnaayeen maxaa ka jeediyey dhanka loo jeesada dambana waa kacbada iyo maka qul waxaad tidhahdaa nebigu lilaahi ilaahay keligii bay u sugnaatay almashriqu meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo walmaqribu dhankay u dhacdaba soo ilaahay jihooyinka ma wada leh isagaa amarkay siiyo marka horena isagaa amray haddana isagaa amray waa hadal fudud wey laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi waalmaqribi walakina albira man aamana billahi wey inaad xagga u jeesatay inaad xagga u jeesato macno weyn kuma fadhido laakiin waxa macno weyn ku fadhiya waxa weeyaan inaad ilaahay amarkiisa qaadato oo kolba dhankuu kuu jeediya aada u jeesato taasaa macnole mooye bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur ilahi waa isugu mid soo ma qul waxaad tidhahdaa lilaahi ilahay keligii buu usugnaaday almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu meeshay u dhacdaba iyo haddii wuu hanuunin alle man yashaau ciduu doono ilaa siraatin jid xaggiibuu ku hanuunin mustaqiimin oo toosan wakadalika jacalnaakum ummatan wasata wakadalika sidaas oo kale kadalika kaas horoo kale yeelidaa oo kale qiblada aanu idin yeelnay oo kale ayaanu jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad baan idinka dhignay wasatan oo dhexdhexaad ah ummad caadiliinaan idinka dhignay maxaa ummad caadiliin laydinka dhigay litakuunuu inaad ahaataan daraaddeed shuhadaaa kuwa ku markhaati kaca ama ku marag fura cala annaasi dadka dushooda kuwa ku markhaati kaca inaad noqotaan daraaddeed oo iyo wayakuuna inuu ahaado daraaddeed alrasuulu rasuulku shahiidan mid markhaatiya calaykum dushin rasuulkuna idinka idinku markhaati furo wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qibladii qibladii iyo dhankaad u jeedisanayseen maanaan ka yeelin allatii tii maanaan ka yeelin kunta aad ahayd calayha dusheeda qiblada aad u jeedsataanna tii aad ku sugnayd kamaanaan dhigin ilaa linaclama inaan ogaano mooye inaanu ogaano darteed mooye wax kale maana oga dhigin ilaa linaclama inaan ogaano darteed mooye man cid aanu ogaano yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacaya minman cid inaan ka ogaano yanqalibu ismajiiraya oo gadoomaya calaa caqibayhi labadiisa cidhbood korkooda ku gadoomaya ku laabanay wain kaanat wainhu amarya shanigu waxa weye kaanat inay ahaatay kaanat qibladii waxay ahaatay la kabiiratan mid weyn oo culus oo dadka naftooda ku culus ilaa cala aladiina kuwii dushooda mooyaane hada allahu ilaahay uu hanuuniyey wamaa kaana allahu allana ma ahaanin liyudiica mid dayacaya iimaanakum salaadiinii ma dayacaya aad baytulmaqdis u tukateen ina allaha alle binnaasi dadka maxaa yeelay ina allaha alle binnaasi dadka la ra'uufun midkii uu turid badan weeye raxiimun oo nuuxariiso badan wey rabbi subxana wa tacala dhowr masale aayaddu ka hadashay midda koobaadi waxa weeye ummadda nebiga sal alay wasalam oo laga dhigay ummatan wasatan ummad dhexdhexaad ah wasadka nabigeennaa fasiray sal alay wasalam oo wuxuu ku fasiray cuduulan ummad caadiliin ah ilan ruuxa caadilkaa waa dhexdhexaad akhyaar iyo caadiliin iyo dhexdhexaad intuba waa isku macno saas way macnaha ummad noocaasaa laydinka dhigay ummadda nebigaasaa laga dhigay salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaha waxay u dhexeeyaan ummadaha kaleo dhan bay u dhexeeyaan yahuudiyada nasraaniyada majuusiyada kulligood markaad fiiriso yacni cadaaladay ka tageen laakiin ummadda cadaaladda ku sugan ee akhyaarta ah waa ummatu maxamed wasatan saas ayib maxaa saa loo yeelay oo wasadiyada loo siiyey ummaddan waxaa loo siiyey in ay ku markhaati kacdo ummadihii kaleo dhan ilan ruux caadila unbaa markhaati noqon kara soo maa ruux faasiqa ama dhinac u janjeera ama eexasho lagu tuhmahayo miyuu markhaati furi karaa maya maadaama ummaddani ay ummad markhaati a tahay oo ummadihii kale ku markhaati kici doonto sifadii iyo tilmaantii markhaati furka waa inay yeelato ummad caadiliina ay noqoto man ummad cadaalad ku salaysan wey marka sidaas weyaan waxaa nabigeena ka sugan sal lay waslam xadiid abu saciidin alkhudri laga warinayo nebigu wuxu uhi sal lay wasalam maalinta qiyaamada waxaa loo yeedhi nebi nuux markaasaa waxaa la odhanayaa hal ballaqta nuuxu ma gaadhsiisay fariintii ilaahay kuusii dhiibay ummaddii lagugu sii dhiibay ma gaadhsiisay baa la odhanaya markaasuu leehi nacam haa markaasaa loo yeedhayaa qowmkiisii waxaa la odhanayaa hal ballaqakum ma idin gaadhsiiyey fariin laydinku soo dhiibay nuux ma idin timid oo ma idin soo gaadhsiiyey markaasaa waxay odhanayaan maa aataana min nadiirin wamaa aataana min axad bay odhanaya mid moodiga allow nooma imaanin weliganana ruux kaa socdo maba uusan noo imaaninba markaasaa waxaa la odhanayaa nebi nuux calayhi salaam baa waxaa lagu leeyahay man yashhadu laka haddii la isqabsado soo in markhaati la raadiye maa maxkamad ilahay baa la saaran yahay yaa markhaati ku-a baa la yidhi nuuxow baa la odhanay inaad gaadhsiisay markaasuu wuxuu odhanayaa muxammadun wa ummatuhu muxamed iyo ummaddiisa iyo markhaati ah nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam markhaat markaasaad markhaati kacaysaan waana midda ilaahay aayadda uu ku sheegay buu nebigu yuri sal lla lay wasalam wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida middaa weeyaan buu nebigu sal lla lay wasalam middaa macnaha waxa weye aakhare ka dhici doonta wuxuu markaa kadib nebigu yidhi fatashhaduuna lahu bilbalaa waxaad u markhaati kici doontaa nebi nuux inuu gaadhsiiyey fariinta ilaahay uma ashhadu calaykum kadibna anaa idinku markhaati kici buu neburi sal lay slam idinka in laydin soo gaadhsiiyey fariintii ilaahay idiin soo dhiibay idinka markaa yani laydin yidhaahdo maydin soo gaadhay hadday qaar idin ka mida murmaan oo yidhahda nama soo gaadhin yaa markhaati noqonaya ya nebi maxamed baa markhaati ah saas way macana isaga loo raadin maayo war nebi maxamedo yaa markhaati ku alla dhihi maayo laakiin nebiyadii kaloo dhan iyo ummadihii kaloo dhan waa laga rabaa in markhaati loo helo yaa markhaati noqonaya ummadana noqonaysa weliba xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam waxaa la odhanayaa ummaddani markay markhaati kacdo oo idinku goobjoog maydaan ahayne seed marka ku ogaateen seed ku ogaateen baa la odhanaya markaasa waxay odhanayaan rasuulkanagaa noo yimid xagga ilaahay buu nooga keenay wuxuu noo sheegay nebi nuux iyo nebiyadii oo dhan marka wasadiyadu macnaheedu wa taa wasadiyadu waa dhexdhexaadnimadaa iyo cadaaladdaasuu nebigu ku fasiray sal lay waslam xadiidkaa isaga ah ayib waxaa kaloo sugan in nebigu yidhi sal lay wasalam idinku waxaa tihiin markhaatiyadii ilaahay dhulkaa tihiin janaazaa nebiga la soo mariyey sal lay wasalam saxaabadu janaazadii la soo mariyey bay ammaaneen way waajibtay buu nebigu yuri sal lay slam janaaso kalaa la soo mariyey markaasay wax ka sheegeen way waajibtay buu nebigu yuri sal lay wasalam way weydiiyeen waxay nebi allow way waajibtay maxaad ka waddaa wuxuu yidhi janaasadii hore khayr baad ku ammaanteen khayrkii jannaa waajibtay maadaama idinku aad ammaanteen janaasadii dambena waxbaad ka sheegteen oo naar baa waajibtay maxaa yeelay idinku markhaatiyadii ilaahay dhulkaatiin saas macanaha dadka ahlul khayrkaa haddii agtooda aadan waxba ka ahayn oo ay farta oo lagugu fiiqo shar uun lagugu farfiiqo khayr ma lihid leanna dadka la markhaati gelin doono berrinta iyaga wey haddiise laakiin dadka ahlul khayrka agtooda aad ku leedahay wanaag oo magac wanaagsan aad leedahay fadaaka wey macna hoos iyo yani qalbiguna inuu waafaqsanya waa sharta ayib litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuna arasuulu calaykum shahiida wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha taasina waxa weeye qibladii aad ku sugnayd oo ama baytulmaqdisa ama kacbada ah maanaan yeelin oo qiblada midii aad ku dul sugnayd maanaan ka dhigin ilaa inaanu ogaano mooye cidda raacaysa rasuulka iyo cidda laabanayso diinta ka noqonaysa inaan kala ogaano mooye arrintan qiblada la bedelay imtixaan bay ahayd wy macnaha oo say imtixaan ku ahayd qibladu baytulmaqdis bay haddana waxaa laga dhigay waxaa laga dhigay yani kacbadaa laga dhigay maxaa saa loo yeelay waxaa la doonayaa dadka in la imtixaano la kala ogaado bal cidda nebiga raacayso ilaahay amarkiisa qaadanaysa mar walba hadalla aan ka keenin iyo qaarka murmahayo dib uu noqonayo diintiiba ka noqonaya oo ninkan maalinba meel u jeedsanayay ee kolba uu dhinac noo kaxaynahaya wax la raaca mehe iska noqoni ka noocaasoo kaleetaa inuu soo baxaa la doonayaayo dib uu laabanayo cidhibtiisa dib ugu noqonayo macnaha arrinka qiblada wareejinteeduna arrin culus oo weyn buu ahaa ilaa dadka hanuunsan mooye dad badan baa ku fitnoobayo iimaankoodii iyo islaamnimadoodii khatar ku gashay qibladiisii horuu ka noqdayo mid kalu haddana aadamiya qaar badan baaba tegayba marka arrin culus oo nafta ku adag buu ahaa laakiin dadka ilaahay hanuuniyey mar walba ilaahay amarkiisa aan hadal ka keenin kuwa iyaga waa u fududayd oo marba haddii layidhi qibladii baa la wareejiyey horay ka qaatay bal waxaa sugan oo xadiista nebiga ku soo arooray qaar ka mid a ayagoo salaadii tukanaya oo salaadii ku jiroo baytulmaqdis u sii jeeda baa nin baa u yimid markaasuu wuxuu yidhi war nebi maxamed baan hadda ka imid qibladiina waa la wareejiyey oo kacbadaa loo wareejiyey ee nimayahu iswareejiya salaadii bay ku jiraan abow salaadiiba dhexda kaga jiraan markiiba way iswareejiyeen oo salaada intii u laabnayd baa waxay u jeesadeen kacbada u jeesadeen waa hal salaad ah oo qayb ka midana baytulmaqdis loo tukaday qaybta kama qaybtii labaadna loo tukaday kacbada loo tukaday balse waa warqaadanayaan fiiri yn yani waxa weeyaan yani way weyn tahay wain kaanat lakabiiratan ila cala aladiina hada allah way macana kuwuu ilaahay hanuuniyey iyaga aad bay ugu fudud tahay oo mar walba hanuunka ilahay qaadanaya wama kana allahu liyudiica iimaanakum iyadana waxaa laga wadaa xadiidka saxiix ee bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen sida ku soo aroortay xilligii baytulmaqdis loo jeedsanayey rag baa dhintay sooma intaan kacbada loo wareejinin qibladii hore lagu sugnaabaa rag dhinteen hadal baa marka soo baxay oo laisweydiinayo raggii hore ee salaad baytulmaqdis loo tukada mooyaane salaad kacbaba aan ka qaybgelin talow xaalkooda muxuu noqon doonaa markaasaa rabbi wuxuu yidhi wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudiica mid dayacaya iimaanakum salaadiinii waa salaadee midtii baytulmaqdis loo tukaday tii aad baytulmaqdis u tukateen sax bay ahayd ilaahayna ma dayacayee way kaydsan tahay wey macna raggii u tukadayna waxba ma noqonin sidaas wey macna wa kadalika sidaasoo kale sidaa kacbada aan u yani waxa weye qiblada sideeda oo kaleeto sidaan qibladayna aan kacbada uga dhignoo kale ayaa jacalnaakum idinka dhignay ummatan ummad baan idinka yeelnay wasatan oo caadiliin ah litakuunuu inaad ahaataan daraaddeed shuhadaa'a kuwa markhaatiye ah calannaasi dadka dushooda kuwa markhaati kuwa ku markhaati furay iyo wayakuuna inuu ahaado daraaddeed alrasuulu rasuulkuna calaykum dushiina shahiidan markhaati inuu ku noqdo inuu idinku markhaati kaco inaga nabigeena inugu markhaati kici hadalkiisaana la qabanaya nabiga salawatu rabbi wasalaamu calayh wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qibladii allatii tii maanaan ka dhigin kunta aad ahayd calayha dusheeda halkaa waxay muuji sababta qiblada markii horena baytulmaqdis looga dhigay markan dambana kacbada loogu wareejiyey maxay ti waa imtixaan wey dad baa la kala maraya wamaa jacalnaa maanaan yeelin alqiblata qibladii allatii tii maanaan ka dhigin kunta aad ahayd calayha dusheeda oo baytulmaqdis ama kacbada maanaan ka yeelin ilaa linaclama inaan ogaana mooye wataa ujeedada ku jirta inaan ogaano mooye wax kale maanaa oga yeelin man cidda inaan ogaano yatabicu raacaya alrasuula rasuulka cidda raacaysa inaan ogaano oo kolba meeshii loo jeediyaba ula jeedsanay minman cid inaan ka ogaano yanqalibu gadoomayo oo ismajiiraya calaa caqibayhi labadiisa cidhbood dushooda ku laabanayo isku majiiraya calaa caqibayda waxaa laga wadaa ruuxu markuu laabto soo raadkiisii dib uma qaado oo cidhbihiisu dhankay jireen soo kuma noqdo luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan inqalaba calaa caqibayhi markuu dib u noqdaa la yidhahda macnaha kuwa diinta ka noqonaya oo arrintani imtixaan iyo fitno intay ku noqoto diintii ka noqonayo raadkoodii dib u qaadaya iyo kuwa nebiga raacayaa la kala saarayaa saas way macnaha oo linaclamo baa la yidhi ilaahay ma ogeyn miya intuusan imtixaaninba soo muusan ogeyn imtixaanka ka hor buu ilaahay ogaa laakiin cilmigani cilmi khaasa la yidhaahdaayo waa cilmi uu ka ratimayo abaalgud iyo jazaa baa ka ratimaya waa cilmu duhuur midkay dhahaanoo in la muujiyaa la doonaya wailaa ilaahay wuxuu ogaa sida loo kala bixi doonee loo qaybsami doono intuusan imtixaankuba dhicinba saas way macana maanaa yeelin qiblada midii aad dusheeda ku sugnayd maanaan ka dhigin ilaa linaclama inaan ogaano mooye man cidda yatabicu raacaya alrasuula rasuulka raacay min man cid inaan ka ogaano yanqalibu gadoomaya ama yani ismajiiraya calaa caqibayhi labadiisa cidhbood dushooda ku gadoomayo oo ku noqonaya wain kaanat waxay ahaatay lakabiiratan qiblada wareejinteedu waxay ahaatay lakabiiratan mid weyn oo nafta ku weyn bay ahaatay ilaa cala aladiina kuwii dushooda mooyaane hada allahu ilaahay uu hanuuniyey nin ilaahay hanuuniyey kolba meeshay ilaahay u dira unbuu aadi sooma way fududahay isaga culaysba kuma bahaysaba laakiin nin markii horeba imtixaanaa baa wuxuu leeyahay war waxaan kolba meel uuna loo jeedinayo na rafaadnaye maalinba meel cusub uuna loo jihaynayo maxay tahay waxani ninkaa unbaa hadalkeeni lakiin kan waa u fududahay way macna wamaa kaana allahu allana ma ahaanin liyudiica mid dayacaya muusan ahaanin iimaanakum salaadiinii baytilmaqdis aad u tukateenna ilaahay ma dayacayo way kaydsan tahay waa idiinta alla way macna salaada waxaa iimaan looga cabiray lianna iimaanku qalbigana waa yahy camalna waa yahay sooma iimaanka ahlusunna markay qeexayn maxaa la yidhahda ictiqaadun bilqalbi wa qawlun billisaan wa camalun biljawaarix wey sooma marka camalkan aan samaynayna ee daacaadka iimaankuu gelaya waa qayb iimaanka ka mid saas daraaddeed baa salaada iimaan looga cabiray saas way macana madhab ahlusunna waljamaca ayay u tahay daliil ina allaha alla binnaasi dadka la ra'uufun waa midkii uturid badan wey raximun oo naxariis badan wey addoommadiisa ilahay waa u turaa waana u naxariis badan yahy rabbi subxana wa tacala maalin baa nebigu sal lay slam wuxuu arkay gabadh addoon ah oo dad la soo qafaashay ku jirta oo dadka dhexdoodii kolba dhinac u ordaysa ilmo yaroo baa ka lumay oo aad u yar oy nuujinaysa ilmihii bay heshay markaasay intay yani shafka saartay bay naaska afka u gelisay nebigu saxaabadiisu la hadlo wuxuu yidhi ma idinla tahay midaas iyadoo kari karta ilmaheeda inay dab ku tuuri maydin la tahay maya bay dheheen ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa waa uga naxariis badan yahay midaasi naxariista ilmaheeda u haysa buu nabigu sal lay slam saas wey maanaa marka ina allaha yani ina allaha binnaasi lara'uufu raxiim wey qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha nebigu intuu baytulmaqdis usii jeeday sal lay wasalam ayuu aad wuxuu u jeclaa in kacbada loo jeediyo qibladii aabihii ibraahim in loo sii jeediyo arrinkaasaa laga warramay marka qad naraa xaqiiqe waan aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i xagga sare dhexdiisa uu ku gadgadoomayo falanuwalliyannaka walle waanu ku jeedinoo waanu ku jeedin qiblatan qible ayaanu kuu jeedin nebiyow tardaaha ood raalli ku tahay ee fawalli jeedi waata waa la jeediyey markiiba fawalli jeedi baa layidhi wajhaka wejigaaga waxaad u jeedisaa shatra almasjidi masaajidka dhankiisa u jeedi masaajidkii alxaraami ee xurmada lahaa masaajidkii xurmada leh xaggiisa u jeedi wejigaaga waxayumaa meel kasta ood kuntum tihiinna haddaad muminiintii tihiin fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyaalkiina shatrahu masjid alxaraamka xaggiisa u jeediya wa ina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyna layaclamuuna way og yihiin annahu jeedintaas annahu isaga oo jeedintaa kacbada laydin jeediyaya alxaqu inuu xaqa yahay oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid xaqa rabbigood ka yimid inuu yahay bay og yihiin kaasi inuu xaq yahay wama allahu allana ma ahanin bihaafilin mid moog camaa shayga xaggiisa yacmaluuna ay samaynayaan waxay samaynaana ilahay ma mooga subxana wa tacala waxa weeye nebigu sal lay waslam sidaan sheegnayba intaan la wareejinin buu jeclaa in la wareejiyo markaasuu ilaahay baryi jiray oo kor fiirin jiray waxaa la yidhi marka waxaan waxaanu aragnaa oo naga qarsoonayn wejigaaga gadgadoonka uu xagga sare ku gadgadoomay yacni fiirada uu kor fiirinayo jacaylka aad jeceshahay in lagu jeediyo waanu ku jeedinaynaa oo qiblo aad raalli ku tood ku qanacsan tahay baanu kuu jeedinaynaa ee jeedso baa layidhi marka jeedso xaggeed u jeedsata waxaad u jeedsataa shatra almasjid alxaraam wejigaaga waxaad u jeedisaa masaajidka xurmada leh xaggiisa masjidulxaraamku waa masaajidka kacbadu ku dhex taallo wey masaajid kacbadu ku taallo ee masaajida ilaahay ugu khayr badan masaajidka wey waxaa laga wadaa kacbada u jeedi wey macna shatra almasjid alxaraami oo hadday kuu muuqato kacbadii aad arkaysana wejigaaga ku beeg oo ku aadi haddaadan arkayninna jihada iyo dhankay kaa jirto oo wejigaaga u jeedi saas daraaddeed baa nabigeenu wuxuu yuri sal lay waslam maa bayna almashriqi waalmaqribi qiblatun buu nabi yuri sal lay slam inta u dhaxaysa qorax ka soo bax iyo qorax u dhac waa qiblo waa qiblo dadaal laakiin adoo meeshanoo kala jooga inaad kacbadii wejiga ku beegtahay sooma adka qorax u dhac iyo qorax ka soo baxun dhexdooda wejigaaga ku aad yay u taallaa reer madiina oo koonfur ka xiga waxaan u jeedaa waqooyi ka xiga kacbada iyo innaga oo ka xigna bari ka xigna waxaan dhihi lahaa ka xigna koonfur ka xigna laakiin kuwa ka xiga yani ama galbeed ka xiga ama bari ka xiga ayaga waxay u tahay maa bayna ashimaali waaljunuub bay u tahay saasuu macna marka jihada uun isi jeesada way macnaa dhankaa uun wejigiina qaabiliya nebigaasaa lagu yuri sal lay slam idinka mu'miniinta ee nebiga raacsanna meel alle meeshaad joogtaanba wejigiina u jeediya xagga qiblada xagga kacbada ama xagga masjidulxaraamka u jeediya way macnaha dadka ahlulkitaabka oo yahuud ama nasaaro ah waxay og yihiin jeedintaa kacbada laydiin jeediyey inay xaqata say ku ogaadeen nebiyadoodii horiyo kutubtii loo soo dejiyey ayay ka ogaayeen nebi maxamed iyo ummadiisu inay ujeedsan doonto kacbada war ay hayeen wey oy horay usi ogaayeen oo xaq inuu yahay way ogyihiin xagga ilahayna ka yimi laakiin way qarinayaan way qarinayaan ilaahayna waxay samaynayaan ma mooga ee wuu la socdaa baa layidhi macana qad naraa xaqiiqe waan aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa nebiyow fi samaa'i xagga sare dhexdeeda uu ku gadgadoomayo falanuwalliyannaka walle waanu ku jeedinoo waanu ku jeedin qiblatan qiblo ayaanu ku jeedinayna qibladaasoo tardaaha aada raalli ku tahay ku qanacsan tahay wey macnaha fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shatra almasjidi masaajidka dhankiisii u jeedi alxaraami ee xurmada lahaa waxayumaa meel kasta ood kuntum tihiinba aad kuntum ahaateen mu'miniintiio meel alle meeshaad adduunka ka joogtaanba fawalluu jeediya wajhakum fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaalkiina shatrahu masjidulxaraamka jihadiisa iyo dhankiisa u jeediya baa layidhi saas way macana saddex goor unbaa uu dhacayaa wejiga in loo jeediyo saddex goor ayaa macnaha laysu ogol yahay mee masjidulxaraamka dhinacan ahay in wejiga loo jeediyo waana saddexdaan soo sheegnay waa marka ruuxu uu sunnaysanayo gaadiidna uu saaran yahay socoto uu yahay gaadiid buu saaran yahay wuuna sunnaysanaya salaadaa meel alla meeshii gaadiidkiisa ula jeedsada uu tukanay sooma fawalluu wujuuhakum shatra almasjid alxaraami isaga waa ka dhacaysaa marka ka labaadi waxa weeye waa ruux ay jihadii ka wareertay yani wuu wareeray wuu kala garan waayey qibladii buu garan waayay dhinacay ka jirta meeshuu maleeyey buu isaga tukaday salaadiisu waa sax isagana midka saddexaadna waa xilliga dagaalka lagu jiro oo gacanta laysula tago ruuxana ay u suuroobi weydo inuu qiblada u jeedsado salaadii wuu tukan ama ha ka sii jeedo ama ha ku soo jeedo salaadiisuna waa sax saddexdaa goorunbaa la cafin inta kale soo ma aha fawalluu wujuuhakum shatra fawalluu wujuuhakum shatrahu baa inoo taala ujeeaisagmailaojeediymoyfawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaalkiina shatrahu masjidulxaraamka dhankiisa u jeediya waina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey oo yahuudiya nasaara layaclamuuna waxay ogyihiin anahu isaga oo jeedintaa macna jeedintaa laydin jeediyey alxaqu inuu xaq yahay bay ogyihiin oo min rabbihim xagga rabbigooda ka yimid xaq xagga rabbigood ka yimid inay ogyihiin wama allahu allana ma ahani bihaafilin midno camaa yacmaluuna waxay samaynayaan ilahay ma mooga walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin ma tabicuu qiblataka halka waxa weye nabigaa loo tasliynaya waa loo tacsiiminaya nimankaasi inayna marnaba qibladiisa raacaynin oo ayna yeelaynin oo ayna dabagelaynin baa looga loo sheegay waxbaha isku dhigin marka walain atayta haddaad ula timaado aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad walba haddaad ula timaado maa tabicuu ma raacayaan qiblataka qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihin nebiyow bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladooda adna ma raacaysa wamaa bacduhum qaarkoodna maynan aha ahlulkitaabka bitaabicin mid raacaya qiblata bacdin qaarka kale qibladiisa iyaguna israaci maayaan walain ittabacta haddaad raacda nebiyow ahwaa'ahum hawooyinkooda waxyaabaha naftoodu ay jeceshahaye diin ay ka dhiganayaan haddaad raacdo min bacdi maa jaaaka min bacdi maa shay gadaashii oo jaa-aka ku yimid oo min alcilmi cilmiga ah cilmiga kuu yimid kadib haddaad raacdo innaka adigu idan markaa la min aldaalimiina kuwa daalimiintae gar daran baad ka mid tahay macnaheedu waxa weeye yahuud iyo nasaaro haddaad aayad walba u keento mucjiso walba haddaad tusto xujo kasta haddaad dushooda saarto ku raaci maayaan bale qibladaada raaci maayaan haisku lugoyn saas way macnaha ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kullu aayatin xataa yaraw alcadaab alaliim way macnaha cadaab ilaahayba inay arkaan mooye ka hor rumayn maayaan aayad kasta u keenadu leanna aayaddu waxay wax tartaa ninka jahligu hayo ee xaqdoonka ah laakiin nin xaqii intuu arkay uu kas u diiday miyay aayadi wax tari wuuba ogyahayba aayadda horuba u ogaaba waxba ku tari maysa waxba ku biirin maysa marka marka ha isku dhigin way kuwa ayaga adiguna qibladooda raaci maysid balay ha raacin miya oo amar bay ka dhigantay adiguna qibladooda ha raacin mise iyagaa la quusinahayaayo ayagana rajayayna ka gelin inaad adigu qibladooda ku raacdo ayaga laftooduna israaci maayaan oo yahuuddu nasaarada qibladooda ku raaci mayso nasaarana yahuudda qibladeeda ku raaci mayso soo ma waxaa la yidhahdaa yahuuddu waxay u jeedsadaan baytlmaqdis nasaaraduna xagga qur-aanka soo baxday u jeedsadaan baa la dhaha wallahu aclam laakiin dad israacaya maa iyaga laftooda nin walba tiisaa waca haddaad marka hawadooda raacdo waxa ay jeebkooda kala yimaadeen oo naftoodu jeclaatay oo diinta ay ka dhigayaan haddaad ku raacdo cilmiga kuu yimid kadib haddaad tooda raacdo aalimiintaad ka tirsan tahay bal oo nebi maxamed miyaad u malaynaysaan inuu raacayo maya xasha ma raacayo laakiin yaa laga wada hadalku yuu dhacaya waa inaga wey ummadda weeye cidda hadalku u dhacayo loo durxunayo haddaad raacdaan mabaadidoodiiyo dhaqamadoodiiyo waxay ka dhiganayaan diin ka dhiganayaan aalimiin baatiin ogaadawey man sidaasuu ya cilmiga iyo waxyiga ilaahay idinka yimi ee nebi maxamed idinkeena soo idinkuma filla ha idinkuma filay inaad macnaha waxa wey waxoodii hawadooda racda walain atayta haddii aad ula timaado aladiina kuwa haddaad ula timaado uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey bikulli aayatin aayad kasta haddaad ula timaado mucjizo kasta haddaad u keentood ula timaado maa tabicu ma raacayaan qiblataka qibladaada ma raacayaan wamaa anta adiguna ma tihin nebigow bitaabicin mid raacaya qiblatahum qibladooda raaci mayse maxaa yeelay dee ilahay baaad ku xidhanta allana wuu kuu diiday marnaba ma raacaysdi wamaa bacdahum qaarkoodna maynan ahaanin bitaabicin mid raacaya biqiblata bacdin qaarka kale qibladiis yahuud iyo nasaarana israaci maayaan qibladooda isku raaci maayaan walain itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum hawooyinkooda diimahooda hawooyin laga dhiga maxaa hawo looga dhigi leana naftoodan baa jeclaata sooma wax xujo ku fadhiya daliil maaha hawooyinkooda haddaad raacdo min bacdi maa ja'aka ka kuu yimid kadib oo min alcilmi cilmiga cilmiga kuu yimid kadib intaad cilmigii kuu yimid ka tagto toona haddaad raacdo inaka adigu idan markaa la min alaalimiina kuwa aalimiintae gar daran baad ka mid tahay aladiina aataynahum lkitaaba yacrifuuna wakamaa yacrifuuna abnaahum nimanku waa iska yeelyeelhayaane si fiican bay arrinta ula socdaan oo u garanayaan xaqiiqada oogiya aladiina kuwa aataynahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yacrifuunahu way garanayaan nebiga sal lla alay waslam xaqii bay garanayaan kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda say u garanayaan wiilashooda say u yaqaanaa bay nebi maxamed u garanayaan sal lla alay waslam wa ina fariiqan koox oo minhum ayaga ka mida layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqii bay qarinayaan walxaal bay xaqa qarinayaan hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaa buu ka yimid xaq waa midka xagga rabbiga ka yimid keliya wey ee falaa takuunanna ha ahaanin nebiyow min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqon arrintaa marnaba yuusan shaki kaa geli way macnaha sidaas weeyaan yacni sida ay u yaqaanaan nebi maxamed sal alla alay wasalam iyo xaqu la yimid ayaa waxaa loo caddaynayaa caddayn kaba dambaysta adigu ilmahaaga aada dhashay iyo wiilkaaga aada dhashay carruur kale ma kaaga gedman kara ma kaaga darman kara maya sidaasoo kaley u garanayaan nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu xaq yahay cabdullaahi bnu salaam baa la weydiiyaa layidhi nin yahuudi ahaan jiro gabaalka islaamay saxaabi ah waxaa la yidhi nebi maxamed ma u garanaysa sidaa ilmahaaga u garanaysa si ka daran baan u garanay maxaa yeelay buu yidhi malakul jibriil baa ilaahay ka soo qaaday buu yidhi nebi maxamed tilmaamihiisa malakul jibriilna waa aamin khayaano lagu lagu tumi maaha nebi maxamed oo aaminu u keenay ammaano xagga ilaahay ka timid oo gacan aamina ku soo dhacday oo gacan aamina soo gaadhay laakiin ilmahaygan hooyadii waxay samaysay maxaan ka ogaan jirta ha ilmahayga hooyadii inay habeenka loo dhaaftay maxaan ka oga ya miyaad garan ma garanaysa laakiin ilaahay xaggiisa waxyiga ka yimid iyo nebi maxamed xaqnimadiisu ayada wax shakigaga jira maa soo ma marka si ka daran baaban u garan buri nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo ficlan saasay way garanayeen laakiin waa iska yeelyeelaya koox ayaga ka midii xaqii bay qarinayaan xaqay qarinayaan muxuu yahay waa tilmaamihii nebi maxamed uu lahaa sal alay wasalam ee towrad iyo injiil ku yaallay taasay qarinayaan oo dadka ka qarinayaan inay u soo saaraan ma ogola ayagoo og bay weliba qarinayaan macnaha xaqu xagga rabbiga unbuu ka yimid yahuud gacanteeda xaq kuma jiro nasaaro gacanteedana xaq kuma jiro gaalo kalena gacantooda xaq kuma jiro xaqu waa ka xagga ilaahay kaaga yimid nebiga ee marnaba kuwa shakiya ha ku darman ha shakinin baa laleeyahy nebi maxamed shakin maaye laakiin innagaa laleeyahay ha shakinina ha shakida sakatinina xaqu inuu yahay ka aan haysanno waxa ay haystaanna inuu baatil yahay ha ka shakinina saas way macnaha aladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yacrifuunahu way garanayaan nebiga sal alay wasalam kamaa sida yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum wiilashooda say u garanayaan oo kale wa ina fariiqan koox oo minhum ayaga ka midi layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqii bay qarinayaan tilmaamihii nebi maxamed bay qarinayaan kutubtooda ku taalay walxaal bay qarinayaan hum iyagu yaclamuuna ay og yihiinoo ayna ka qarsoonayn arrinkaas alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaabuu ka yimi xaq waa ka xagga rabbiga ka yimid ee jibriil kuu keenay ee falaa takuunanna ha ahaani nebigow min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqonino ilaahay waxyiga iyo diinta uu ku keena shakiyuusan kaa gelin walikullin wijhatun huwa muwalliha walikullin mid walba waxaa u sugnaaday walikulli ummatin wey ummad walba waxaa u sugnaaday wijhatun qiblo qibladaasoo huwa kulligu muwalliguu yahay mid jeedinaya haa qiblada wuxuu u jeedinayaa wejha wejigiisu u jeedinaya ee fastabiquu fastabiquu ku hormara u hormaro u tartama ila alkhayraati khayraadka xaggooda u tartama u hormara aynamaa takuunuu meel alle meelaad ahaataanba meel alle meeshaad ahaateenba oo joogtaanba ya'ti wuu imaani bikum idinka allahu allah idinla imaan jamiican xaalaad idishiin ina allaha allana calaa kulli shay maxaa yeelay ina allaha alle calaa kulli shay wax walba dushiisa qadiirunkii awoodow ummad walba jihay leedahay qiblo iyo dhinacay u jeesatay leedahay dhinacaasoo wejigooda ay u jeediyaan marka ummatu muxamedka in jiho loo sameeyo iyo qiblo ay u jeedsadaan ummadaha kaleba way leeyihiin maxaa dhiboo ku jira wy macana nin walba soo dhinacu u jeedsada male saas way macna walikullin walikulli ahli diini wey ama likulli ummatin ummad walba waxaa u sugnaaday wijhatun qiblo iyo dhinacay u jeedsatay leedahay wijha bimacnaa qiblow dhinacay u jeesatay leedahay mid walba uu leeyahy ummad walba leedahay huwa halkaasi waxoogaa yani waxa weye waxay u bahanta inaad u fiirsataan huwadu waxay u noqonaysaa kulligii jihada ama qibladaasoo huwa kulligu muwallii uu yahay mid jeedinaya haa qiblada ayuu u jeedinayaa wejhna wejigiisu u jeedinaya wejiga meeshaa ku qadiran marka yani qibladaasoo mid walba ama ummad walba wejigeeda ay u jeedinayso saas way macnaha ayib mar hadday sidaas tahay khayrka u degdega oo u tartama meel alla meeshaad joogtaanba ilaahay wuu idin soo saari doonaa oo maalinta qiyaamadu idin keeni doonaa maxaa yeelay ilaahay wax walba waa awooda waa la idin keeni doonaa macnaheedu waxa weeye ama dhul ku dhinta ama cir ku dhinta ama badda ku dhinta meel alla meeshaad lafihiiniyo jidhkiinu galaba waa kii maalinta qiyaamada laydin keeno wey kulligiin saas way macana maxaa yeelay ilaahay awooddaasuu leeyahayo wax haba yaraatee caajis gelin kara ma jiro midkii yani waxa weye dugaag cunay ama badduba hilibkiisa la kala tagtay ama dhulkuba uu cunay dhacaankiisiina waa hore tegay ilaahay wuu soo celin subxana wa tacala sababtu maxay tii ina allaha calaa kulli shayin qadiir bu ma waxbaa ilaahay subxana wa tacaala uu kari waayo miyaa jir wuxuu kari waayo ma jir way macana walikullin mid walba waxaa u sugnaaday ummad walba waxaa u sugnaatay wijhatun dhinacay u jeedsato qiblo ay u jeedsatay leedahay huwa qibladaasoo huwa kulligii muwalli uu yahay mid jeedinaya haa qiblada ayuu u jeedinayaa wejha wejigiisu u jeedinaya ee fastabiquu tartama oo yani waxaweye ku hormara alkhayraati khayraadka ku hormara aynamaa takuunuu meel alle meeshaa tihiinba ood ahaataanba ya'ti wuu imaani bikum idinka allahu allah idinla imaan jamiican xaalaad idishiinoo mid ka mida laga soo tegin ina allaha allana ala kul maxaa yeelay ina allaha alle calaa kulli shay wax walba dushiisa qadiirun kii awoodo wey wamin xaytu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaduhu waxay ku noqnoqonayaan arrintii qiblada maxaa loogu noqnoqonaya cabdullahi bni cabbaas iyo keyrka waxay leeyiin waxaa loogu noqnoqonayaa xukumkii ugu horreeyey shareecada ee la bedelay bay ahayd naskhi soomaynaa soo marin maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha sooma naskhigu xukumkii ugu horreeyey uu ku dhacay naskhi ayay ahayd qiblada bedelideeda waxoogaa marka arrin mudan in aad loogu celceliyo si dadka qalbigooda ay uga dhacdhacdo shubahaadka dadku ay kicinayaan iyo hadallada laga keenahayana yani laga bogsoodo oo la radiyo daraaddeed baa lagu celcelinaya ama ma ahe mar kastoo la soo celiyaba waxa ka horeeyiyo waxa ka dambeeya markaad fiiriso yani waa ka gadisan tahay tii hore saas way maanaa yani hadalka ka dambeeyay ku xidhan tahayo yani siyaaqa ama lixaaqa marka la fiiriyo iyo kaga gadisinaanaysa wa min xayu meel alle meeshii kharajta aad baxdo meel alle meeshii aad u baxdo ama aad ka baxdoba fawalli jeedi wejhaka wejigaaga nebigow jeedi shatra almasjidi masaajidka xaggiisa u jeedi alxaraami ee xurmada lah wa inahu isaga jeedintaas inahu isaga lalxaqu xaqa oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimi wama llahu allana ma ahan bihaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan nebigaa tan si gooniya lagula hadlay waxaa la yidhi meel alla meeshaad ka baxdaba safar baa tahay socotaa tahay waa degan tahay meel alla meeshaad ka baxdaba wejigaaga xagga masjidka xurmada leh usoo jeedi baa layidhi isaga un baana xaq ah wixii ka soo hadhayna waa baatil allana subxaana wa tacaala ma mooga waxaad samaynaysaan wa min xaysu meel alle meeshii kharajta aad ka baxdo meel alle meeshaad ka baxdo adoo safara ama aad u baxdoba fa walli jeedi wajhaka wejigaaga u jeedi shatralmasjidi masaajidka dhankiisa alxaraami ee xurmada leh wa inahu isaga ayaa lalxaqu xaqa oo min rabbika xagga rabbigaa ka yimid wama allahu allana ma ahanin biqaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wa min xaysu meel alle meeshi kharajta aad ka baxdo fawalli jeedi wajhaka wejigaaga jeedi shatralmasjidi masaajidka dhankiisii u jeedi alxaraami ee xurmada lah waxayumaa kuntum meel alla meeshaad ahaateenba meel alla meeshaad ahaateen meeshay doonmaa noqotay fawalluu jeediya wujuuhakum wajeediina jeediya shatrahu masaajidka xaggiisa u jeediya lianlaa yakuuna maxaasaa laydiin leeyay oo jeediya laydin xagga laydinku jeedinaya lianlaa yakuuna inaysan ahaanin daraaddeed linnaasi dadka inaysan u ahaanin calaykum dushiina xujatun xujo inaysan ugu ahaanin dadku inaysan idinka garhelin oo laydiin xujaysanin daraaddeed baad xagga ugu jeedsanaysa ila aladiina kuwii mooye dalamuu dulmiga sameeyey oo minhu dadka ka mida mooye kuwo iyaga waxaa jira si walba haddii xujadooda loo gooyo looga garhelo ma iska sii murmaa jira iyagu muranku uusan ka dhammaanin macandegiin ah ila aladiina dalamuu minhum kuwaa dulmiyey oo iyagu aan hadal laga waayayn mooye macna falaa takhshawhum ha ka cabsanina hadalladoodiiy waxyaabahay sheega dacaayadooda ha ka cabsanina wakhshawnii aniga iga cabsada waliutima waxaan saa u yeelo ujeesada laydiin leeyahay lianlaa yakuuna linnaasi kow talabaadna waliutima iyo inaan dhammaystiro daraaddeed nicmatii nicmadayda calaykum dushiina inaan ku dhammaystiro oon qibladii nebi ibraahim idiin jeediyo walacalakum iyo inaad walacallakum tahtaduuna iyo inaad hanuuntaan daraaddeed macnaheedu waxa weeye tanna ujeedsada meel alle meeshaad ka baxdaanba ama u baxdaanba wejigiina waxaad u jeedisaan masaajidka xurmadale xaggiisa nabigaa lagu yidhi sal lay slam ta hore waa nebiga kadibna ummaddii baa waxaa la yidhi idinkuna meel alle meeshaad ka baxdaanba wejigiina u jeediya masaajidka dhankiisa u jeediya maxaasaa laydin leeyahy inayna dadku dushiina xujo ku helin oyda idinka garhelin yayyihiin dadkaas yahuudna way noqon karaan mushrikiintii carabtana way noqon karaan oo yahuudisay idinka garheli haddaad baytulmaqdisun u sii jeedaan oo aydan kacbada u jeedsanin yahuudu xujay idiin heli sababtay xujada idinku helayaan waxa weeye kutubtooda waxaa ku taalay oo towraad iyo injiil ay dhigayeen ummadda nebi maxamed inay kacbada u jeedsan doonto soo ma haddaad marka baytulmaqdisun u sii jeedaan oo kacbada aynan ujeedaaydan u jeedsanin soo laydinka garheli maayo war ummaddii la sheegahayo ma tiidin baa laydin dhihi maxaa yeelay ummadda aanu annagu sugaynay ummaddaa waxaa kutubtannada ku taalla inay u jeedsan doonto kacbada idinkuna baytulmaqdis baad usii jeedaan saas daraaddeed ummaddii maba tihinba soo xujo iyo garmaa marka taasaa la goynayaa taas si loo gooyo kacbada ujeedsada taas waa mid waa yahuudi waxay xujaysanaysa wey ama ma ahee yacni xujada labaadi wax weyn oo iyadana yahuudi idiin xujaysan karto waxay u xujaysanayaan waxay leeyihiin maxamed maadaama uu qibladannadii nagu waafaqay oo qibladaan u jeedsanay uu noola jeedsaday berrina rajo waxaan ka qabnaa inuu diintanadana qaato soo diin yani muusan meeshanadii marin waxaan ka sugnaana waxa weeyaan inuu diintanadii inyar inyar usoo galo ayib xujadaasi markii nebiga kacbada loo jeediyey sooma goyn waxaa markaa timid war ninkaynu ka sugayno inuu loo soo socdo waaba fogaadayba soma xujadaasaa marka la goynaya lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujatu labada goorba xujadii yahuudeed baa la jaraya sidaas way macnaha amaa xujada ay noqon karto ay mushrikiintu carabtu xujaysan karaan oo idiin xujaysan karaan iyadu waxay noqon kartaa war maxamed hadduu sheeganayo inuu ismaaciil iyo ibraahim raacsan yahay muxuu qibladoodii uga jeedsadayoo baytulmaqdis u aaday yaa taa yaa xujaysan kara middaa carabtu baa xujaysan karta sooma kuwaana xujadooda waxaa lagu gooyey mar haddii aad soo jeedsad lagu soo jeediyo qibladii kacbadii aad u soo jeedsatay carabi waxay ku xujaysan karta ma jir marka saas way macana marka mushrikiinta xujadoodaa la goyn yahuud xujadoodana waa la goynaya way macana inayna midna uusan gar idiin helin baa saa loo yeelaya macana marka ha ka cabsanina waxyaalaha macnaha kuanta iyo beerta iyo waxyaalaha ay wax moolahayaan ee aniga iga cabsada bu rabbi subxana watacala anaa idin wada oo idin hagaya oo wax idiin cadaynaya oo idin doodaya oo idin difaacaya anigoo naga cabsada laakiin kuwaas sooma waxba waada yeeli kara leeya macnaha waxaa kaleeto oo iyadana laydiin jeediyo oo kacbada u jeesada la idiin leeyahay nicmadayda inaadin ku dhammaystiraan doonaya in laynaga sii jeediyo baytulmaqdis oo kacbada laynaga sii jeediyayo waa min tamaami nicma nicmada dhammaystirkeedii nicmadii ilaahay oo laynuu dhamaystirayo macana waxaa kaleeto iyadana sababka inaad hanuuntaan daraaddeed inaad hanuuntaan oo hadyigii iyo jidkii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam inaad qabsataan ood hanuuntaan iyadana wamin xayu meel alla meeshii kharajta aad marka saddexda ayaad ugu fiirso midii hore oo lalahaa yani waxa weeyaan fawallii wajhaka shatra almasjid alxaraami waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatrahu tii ugu horeysay ujeedada laga lahaayo waxay ahayd waina aladiina uutuu lkitaaba layaclamuuna anahu lxaqu min rabbihim taa waxaa loo sheegay ahlulkitaabka in la cadeeyo inay og yihiin inay xaq tahay tii ku xigtay u imow ayadana waxaa loo soo celiyey ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك إلي حق إلهي حق سكسر بيك إلهي إنه مرخاتي فرو باطل الله كان تنصدحان محل نسعلي تنصدحان وحل نسعلي إلا يروع عدي إنك سوابت اللي يروع تشيري إلي تهي إلا اللي يروع جرهنين سوما mid walba marka soo celinta la soo celiyey waxay ku xidhantahay faa-iida a waxay wadataa hadalka daba yaallaan kii hore ahayn saas maana ayb wa min xayisu meel alla meeshii kharajta aada baxdo nebigow fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masaajidka dhankiisa u jeedi alxaraami ee xurmada lah waxayu meel alla meeshii kuntum aad waxayu maa meel alla meeshii kuntum aad ahaateen fawalluu jeediya wujuhakum wajiyaalkiina shatra masaajidka xurmada xaggiisa ujeediy jihaadiisa ujeediye lianlaa yakuuna inaysan ahaanin daraaddeed linnaasi dadka inaysan u ahaanin calaykum dushiina xujatun xujo inaysan u ahaanin dadku inaysan xujo idiin helin daraaddeed yahuud iyo mushrikiinta doona ila aladiina kuwii mooye dalamuu dulmiga sameeyey oo midna iyaga ka mid dadka ka mid oo kuwo waxaa jira si kasta haddii gar looga gar helo oo meelay qabsadaan hadday waadaan xataa iska murmi baa jira kuwa marka aabayeel male iyagu mid baa qoraxdii iyo halkan taagan buu xugay maba inay soo bixinba kaasi maydu wax loo cadayo muday marka ka in lala garrabo mamudno macangeg baa la yidhaha garina ma gasho garina kama baxdo ila aladiina dalamuu kuwa garmaqaatayaasha iyaga iska dhaafa kuwaas mar walba iyagoo iska murmi laakiin kuwa xujadooda la goynayo waa kuwa waxoogaa waxgaradka wey macana sidaas weeyaan falaa takshawhum ha ka cabsanina yani madaacintoodi iyo dacayadoodi iyo duritaanka idin durayaan ha ka cabsanina wakshawnii aniga iga cabsado waliutima waxaa labeeyo oo iyadana la idiin rogay oo qiblada laydinku wareejiyey waliutima inaan dhammaystiro daraaddeed nicmatii nicmadeeda calaykum dushiina inaan ku dhammaystiro daraaddeed walacallakum tahtaduuna iyo inaad hanuuntaan darteed baasaa loo yeelay kamaa arsalnaa fiikum ha kamaa arsalnaa yani waxay ku xidhan tahay waxaad tidhahdaa yani nicmadii ayaan dhammaystirnay nicmadaydaan doonayo inaan idinku dhammaystiro dhammaystir oo kamaa arsalnaa oo kale la mid sidaan u dirnay oo kale ah macnaa waxa weye waliutima nicmatii calaykum nicmadayda inaan dushiina ku dhammaystiro itmaaman dhammaystir oo kamaa arsalnaa saan u dirnay oo kale ah fiikum dhexdiina rasuulan rasuul aan u dirnay nicmada qiblada ee laydiin dhammaystiray ayaa waxay la mid tahay diridda rasuul laydiin soo diray soo laba nicmo maaha saasu markaadaad ku isuu xidhay ama waxaad tidhahdaa kamaa arsalnaa sidaan u dirnay hadal kusuu socdo fadkuruunida dambay jawaabtu dhici oo aayadda dambe macnaa taana waa la dhihi karaa kamaa arsalnaa saan u dirnay oo kale fiikum dhexdiina rasuulan rasuul aan u dirnay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid rasuulkaasoo yatruu akrinaya calaykum dushiina aayaatina aayaadkanaga idinku akrinay oo wayuzakiikum idin dhahiraya kor iyo hoos ba idinka dhahiray oo wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabka qur-aanka idin baraya waalxikmata sunnada iyo axaadiista idin baraya wayucallimukum wuxuu idin baraya maa shay ayuu idin barayaa lam takunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwo garanayo og aydaan ahayn ayb rasuulkaasaan usoo dirnay hee fadkuruunii ixus saas loola dhigi karaa waa qaabka labaad ee la mari karo fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusi washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruuna hayra igu kufrina yani nicmooyinkaan idin galayo rasuul inaad idin soo diray rasuul kutub kitaab idinku akrinay rasuul idinka idinka mid idinka idinka mid maxaa laga wadaa waa bini aadam inagoo kale asoma malaa'ig ma aha yani jin ma aha makhluuqaad kale ma aha inagu inaga mid yahay idinkuu idinka mid yahay waa nicmo kaloo hadduu makhluuq kale ahaan lahaa maba aynaan macnaha waxa weeya la qabsaneenba sooma adkaatay inaan ka faa'iidaysanin malag haddaas malag ahaantiisii haddii laynoo soo diro ma waxbaynu ka qaadan karnaa waxba ma kala qaadan karno jin haddii wax laynoogu soo dhiibo waxba kama qaadan karno sooma makhluuqaad kale iska badaaba ninkuntu waxay faa'iidaynaysaa inuu idinka idinka mid yahay baa waxay tahay nicmo dheeraad ah rasuul idinka idinka mid ah oo aayaadkii alla idinku akrinaya aayaadkayguu rab leey oo idin dhahiraya taskiyadu waxa weeyaan waa tarbiya wuu idinku tarbiyaynayaa wixii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala oo qalbigiinna iyo xubnihiinnu dhahiraya iyo akhlaaqdiinna wuxuu idin barayaa kitaabka ilaahay soo dejiyey sunnadii iyo axaadiistiina wuu idin barayaa xikmadu waa sunnade wuxuu idin barayaa waxaydaan horay u ogeyn oo ula socon oo maxaynu garanayna intaan ilaahay waxyigiisa iyo diintiisaynu soo gaadhin waxaynu garanayna ma jiro wax soo socdana maynaan ka warhaynin wax tegayna maynaan ka warhaynin sooma waan dhaga xidhnayn adduunku muxuu soo maray maxaa la soo maray maynaan ogeyn maxaa lagu dambayn doonaa oo dhici doonana maynaan ogeyn markii waxay ilaahayna soo gaadho oo kitaabka ilaa aan akrinay sunnada nebiga aan aragnay un baynu wax kala garannay wayucallimukum maa lam takunuu taclamuuna way macnaha ninka kitaabka ilahay moogna waa jaahil saas way macnaha kamaa arsalnaa saan usoo dirnay oo kaleeto marka soo diriddaa rasuulka aan idiin soo dirnay iyo waxaa uu idin barayo iyo khayrkaa rabbi idiin soo dhiibay taa daraaddeed fadkuruunii uxusa marka ixusa oo afka iyo adinkaba iga xusa qalbigana iga xusuusta anna waan idin xusi haddaad saa yeeshaan oo xusida ilahay una xusaya maxay ta xadiis nabigeena waxaa ku sugan sal ly slam inuu yidhi nabigu sal lay slam rabbi baa xadiidulqudsi wuxuu ku leeyahay addoommadayda ruuxii isagoo keligiia gooni ii xusaayey goonidaydaa u xusi ruuxii isagoo dad kale dhex jooga dhexdooda igu xusana kuwuu dhex jooga kuwo ka khayr badan baan dhexdooda ku xusi buu rabbi yihi subxana watacala oo yiyiin kuwaas waa malaa'igta ilaahay ayaa dhexdooda dhexdooda magacaaga lagu sheeg sheego ilahay kugu ammaanaya marka ixusa anna waan idin xusi igu shukriya oo nicmada aan idin siiyey ka mahad celiya hana igu kufrina hana igu kufrina kufriga waxaa laga wada waa diddi shukri inaad ka mahad noqdo wixii ilaahay ku siiye mahaddeedii aada gudato waxaa ka soo horjeeda inaad ku kufrido oo ama nicmadiiba aadan ictiraafin ama waad ictiraafan tahay inuu ku siiye laakiin sidii la rabay uulama dhaqmaysa waa si khariban baad ula dhaqmaysaa maadan ka shukrina waad ku kufriday saas way macnaha kamaa arsalnaa saan usoo dirnay kamaa arsalnaa saan usoo dirnay oo kale fiikum dhexdiina rasuulan rasuul saan usoo dirnay oo kale oo minkum idinka idinka mid a rasuulkaasoo yatluu akrinaya calaykum dushiina aayaatina aayaadka naga idinku akrinay oo wayuzakiikum idin dhahiray oo wayucallimukum idin baraya maa wayucallimukum idin baraya alkitaaba kitaabka idin baraya iyo walxikmata xikmada idin baraya sunnada nabiga sal lay slam wayucallimukum idin baraya maa shay lam takunuu aydaan ahayn taclamuuna kuwo sunnada iyo qur-aanku ma kala maarmaan sidaas daraaddeed baa nabigu wuxu uri sal lay waslam alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu nabigu sal lay waslam qur-aankaa lay siiyey iyo mid la mid ah ilaa adduunyada way isku lamaanaanayaan buu nabigu sal lay slam kitaabka iyo sunnadu way isku lamaan yihiin oo laba kala tegaya ma aha ilaa ay iigu yimaadaan nabigu wuxuu yiri sal lay slam qiyaama aan isugu nimaan marka labadooda way isku lamaan yihiino alkitaaba walxikmata ninkii sunnada iyo qur-aanka kala qaadana diin ma laha saas maana ninkii sunnada inkiraayay diin ma laha waa gaal siduu qur-aanku waxyi ilaahay u yahay bay sunnaduna waxyi ilahay u tahay siduu qur-aanku xujo u yahay bay sunnada nabiguna xujo u tahay sidaas way macana ayib fadkuruunii uxusa adkurkum waan idin xusi washkuruu lii igu shukriya walaa takfuruunii hana igu kufrinoo ha kufrinaa saas way macnaha ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bialsabri waasala ina allaha maca asaabiriin ya ayuha aladiina aamanuu rumeeyeyow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta waasalaati salaadana kaalmaysta ina allaha alle maca asaabiriina kuwa sabra ayuu la jirankooda yahay kaalmaysta sabirka sabirka saddexdiisii nooceen soo marnay inaad xumaanta ka sabirtiiyo dembiga naftaada ka celiso inaad daacada ilaahay kuu dhowaynayso naftaada ku sabirsiiso ood ku celiso inaad ilaahay wuxuu kuu qoray oo kuu qadaray oo masaa'ibta kugu dhacaysa aad ku sabirto sabirka kaalmaysta kaalbuu yahay wey macana leanna sabirkaa wax lagu gaadha adduun iyo aakharaba ruuxaan sabir lahayn waxba gaadhi maayo soo ma waxba gaadhi mayso adduunkan hadda aynu shaqaysanayne aynu wax helayno haddaadan sabrin oo aroorta hurdada ka soo kicin oodan soo kallihinoo khatar u bareerinoo dukaanka dhexdiisa aadan hahaamaansaninoo hurda kugu qabaninoo aadan rafaadin miyaad shilin soo saari balwakaas intaad barkinta dheeraysato wax soo saar soo sabir adduunyadii uma baahanta sabir ba u bahanta tanna sabir bay u bahanta aakharadii iyo camalkeediina sabir buu u baahan yahay sabirka kaalmaysta sabirka kaalmaysta salaadana kaalmaysta salaadana waa taan soo sheegnayoo waxay furo u tahay khayr oo dhan nabigu sal ly waslam markuu arrin ka murgiso arko walbahaaro salaaduu ku carari jiray nabigu sal lay waslam marka salaada kaalmayso adduunyadaadiibay furo kuugu noqon aakhiradaadiibay furo kuugu noqon diintaadiibay furo u noqon adduunyadaadiibay furo u noqon jidkaad wax walba ku gaadhaysay waa salaada salaadana kaalmaysta sabirkana kaalmaysta allana kuwa sabra ayuu la jiraayo la jirankooda yahay maxaa laga wadaa maca saabiriina maca saabiriinada waxa weeye waa maciyatu ta'yiid wa ilaahay subxaana wa tacaala ayaguu la jiraa ayaguu u hiilinayaa ayaguu garab siinayaa ayaguu caawinaya saas way macana maciyadaa laba qaybood ahoo maciya caama la jiran ilaahay addoommadiisao dhan ula jiro la jirankaasi waxaa la yidhaahdaa waa ogaanshaha iyo la socoshada iyo ka warhaynta wey gaal iyo islaam baa ku suurtabatas waa maqlayaa wuu arkayaa wuu la socdaa wuu ka warhayaa taa maciyaa la yidhahda maciye khaasaa jirto middan ahoo la ogiilinta iyo garabsiinta iyo caawinta ah taa dadka khaaskee mu'miniinta ayaa iskale lagama wado marka ilaahay dhulkuu joogaaye rabbi carshigiisu ka sarreeyaa saan u tegi doonee laakiin macnaha laga wado saas nin baad diraysaa waxaad leedahay kac ciidamadaas waxaa leedahay kac meel hebla tago dagaalam aniguna waan kula jiraay xaggee joogta adigu marka nairobi baad ku hadhay soo ma ninkanina xawar buu ka dagaalgalahaya waan kula jiraa baad leedahay miyaad la socotaa maxaad ka wadaa waan kula jiraa marka waan kuu hiilinaya sooma warka luqad walba way leedahay luqad walba laakiin qolo aan fiqhi iyo faham lahayn baa waxay u qaateen macadani meel walbuu ilaahay jooga saas way macanaha ila fa waqtigeedaan utegi doonaa meesha waan utegi doonaa insha allahu tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka kaalmaysta wasalaati salaadana kaalmaysta oo danihiina adduunye iyo mid aakharaba u kaalmaysta ina allaha allana maca asaabiriina kuwa sabra ayuu la jirankooda yahay oo u hiilinaya oo uu garab siinaya rabbi subxana wa tacaala hada bilahi tawfiq sal allahuma wslam ala nabiyina mxamedi wala alihi wasabi waslm